madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shirweyne looga hadlayo dib u habaynta hay-adaha garsoorka soomaaliya shirka waxaa ka qaybgelaya khubaro dhinaca garsoorka shareecada islaamka iyo xuquuqda aadamaha isugu jira waryahayaga axmed xasan colaad ayaa haddaba warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray waxaa maanta magaalada muqdisho si rasmiya uga furmay shirweyne dib u eegis loogu samaynayo garsoorka iyo cadaaladda soomaaliya oo sannadihii ugu dambeeyey ay soo baxayeen dhaliilo ku aadan garsoorka soomaaliya shirkani oo loogu talagalay inuu socdo muddo shan maalin ah ayaa waxaa lagu casuumay qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmada ergo ka socotay puntland ururada bulshada rayidka iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda oo uu ka mid yahay madaxweyne xasan sheikh oo shirkaasi maanta furay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo furitaankii shirka hadal dheer ka jeediyey islamarkaana taabanaya dhinacyo badan ayaa waxaa xusay in muhiimadda shirkani uu yahay sidii loo hagaajin lahaa garsoorka soomaaliya taas oo u sheegay madaxweynuhu in uu horseed u noqon doono cadaalad ay helaan bulshada soomaaliyeed shirkaani waxaa ka soo baxayaa ummadda soomaaliyeed ha loogu roonaado ilaahay dartii ha loo sameeyo wax ka sokaysay aan loo samaynin ogaada waana tuulka xarigga dowladda aad kula xisaabtamaysaan waa markaad u dhiibtaan recommendationskaas iyo waxaad soo garateen iyo nidaamkaas inuu garsoorku sidaa noqdo berri waa la weydiinayaa waxaase la qaado meeshay lahaayeen la marsiiyo baarlamaanka la geeyo baarlamaanku muxuu ahaay xukuumaddu ay hindisi sharciyeedya ka keento baarlamaanka la geeyo baarlamaanku ansixiyo berri waxaad leedihiin muxuu ahaay haye aawo wixii baarlamaanku hadduu diido kow iyo labaan diidnay saddex iyo afar waa ogolaan yiraa baarlamaanka laftiis inaad la xisaabtami kartaan maxaa u diidda waay sidoo kale shirkaasi waxaa ka qayb gelaya xubno ka socday booliska soomaaliya gaashaanlo sare xasan muuse macalin oo ka mid ah xubnaha booliska uga qayb gelaya ayaa qaba in xilligani ay muuqato muhiimad gaar ahna la siiyey in garsoorka soomaaliya wax laga qabto waxaan isleeyahay arrintaani haddii muhiimadda intaa la eg la siiyey garsoorkii maanta oo ummaddii soomaaliyeed muddo dheer kadib ay isu timisay oo u arrisato sidii loo dhaqaajin lahaa oo dib loogu howlgelin lahaa hay-adihii garsoorka dalka waa arrin horumar leh waa arrin aad iyo aad u wanaagsan annagoo awalba garsoorka waa la shaqaynaynaa oo waxaanayn fulayaashii awaamiirta maxkamadaha haddana waa ka sii fiican tahay mar haddii dowladdii iyo shacabkay u soo jeesteen inay garsoorkii wax la qabtaan waxaan leenahay soo dhowaada wixii farsamaha iyo wixii yacni mataqaanaa talooyinana kollay shirweynahaannu ka jeedin doonaa insha allahu tacala daahir maxamed cali waa bare ka tirsan jaamacadda muqdisho wuxuuna ka hadlayaa sida garsoorka uu ku hagaagi karo
wallaahi waxaan is leehay horta marka ugu horreyso hay-adaha dowladda dhammaantood waxay ka baxeen transitionka ayay ka baxeen sidii baarlamaanka iyo fulinta shirkan waxaa waayey sida aan is leehay hay-adda garsoorka waa shirkii ay uga bixi laheeday ku-meelgaarnimada waa shirkii ay ka soo bixi laheyd mustaqbalka garsoorka soomaaliya qaabkii uu ahaa lahay iyo sidii lagu dhaqi lahay garsoorka soomaaliya waxaan is leenahay wax wanaagsan oo garsoorka iyo ummadda iyo cadaaladda wax muhiim u ah inay ka soo bixi doonaan ayaan is leenahay haddii alla idmo cismaan xaaji yuusuf waxa uu ka mid yahay qurba joogta shirka ka soo qayb gashay wuxuuna ka hadlayaa aragtidiisa ku aadan shirka iyo muhiimadda ka soo bixi karta wuxuu u baahan yahay marka qawaaniintii in wax laga bedelo oo qaanuunkii isku xiri lahaa gobolladaas oo kale in hadda la sadabgareeyo waxyaabaha annaga qaybta aanan ka socdo maadaama aan nahay shareecada islaamka ku takhasusay waxaan rabnaa anagana meelaha qaanuunka oo shareecada ku qalaafsan yahay inaan dadka u ifino aan tusno maadaama dad muslim aan nahay shareecadana ay tahay waxa ugu horeeya oo aan u naqano oo asalno ah inaan marka wixii xeerka iyo qaanuunka iyo shareecadaasi aan isku waafajin lahayn marka qaybtaas ayaan ana imansiraya insha allah shareecada ugu dambayntii shirkan waxaa ka mid ah dadka ka qaybgelaya ururada haweenka shariifo cadow waxa ay ka mid tahay haweenka ka qaybgelaya shirka garsoorka looga hadlaya ee maanta furmay waxayna sheegtay in uu haweenka ahmiyad gooniya u leeyahay garsoorka iyo cadaaladda isagoo loo wada baahan yahaa gaar ahaan hadda haweenka waaba meesha ugu nugleedo loo baahnaa inay garsoor helaan oo arrimahooda mataqaanaa xadgudubyada lagu samaynaayo ayay mataqaanaa cadaaladda hoostigi lahaayeen ayaga gaar ahaanayd wuu qusaysaa aad iyo aaday arrintan muhiim noogu taha labaatan iyo dhowr sano kabacdi in loo soo noqdo sharciga iyo kala dambaynti la habeeyo dib loo eego ummaddii maxaan ku leeyahay ummadaan garsoor habaysan lahaynin sidaanay u kala daa waa kala daadanaysaa saad ogeed dal burburay waaye waa inay hesho cadaalad laysugu yimaado oo dadka isu boogadhaya oo dadkii kalsooni loo helo si laysugu axmed xasan colaad v o a muqdisho